wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ka daafurtay xafiis loogu talagalay in lagula socdo xaaladda ardayda kasoo laabatay dalka suudaan oo ay ka socdaan dagaalo dowladda federaalk soomaaliya ayaa dalka kusoo celisay boqol labaatan iyo saddex muwaadin oo ku xanibnaa dalka suudaan kuwaas oo u badan arday toddobaatan iyo siddeed ka mid ah dadkaas waxaa la geeyey muqdisho halka afartan iyo shan laga dejiyey magaalada garowe wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya faarax sheekh cabduqaadir ayaa sheegay in wasaaradda xafiis ay u furtay la socodka xaaladda ardayda suudaan ka soo cararaysa waxaa aynu u howlgallay in ardaydaas la soo dhoweeyo xaalkooda si dhow loola socdo aad iyo aad baan u dareemaynaa xanuunka ardaydu ay qabaan shahaadooyinkoodii bay ka soo tageen warqadahoodii aqoonsigay ka soo tageen qaar badan oo ka midna fursad uma helin in ay xaaladdooda waxbarasho ay meel ku soo ogaadaan marka wasaaraddu waxa ay u furtay xafiis dabagalka howlaha ardaydaas ah kuwii jaamacadaha dhammaystay iyo kuwii dhexda ay waxbarashada u joogtay intaba in lagula socdo marka waxaan rajaynayaa dadkaasi inay xidhiir dhow la samaystaan wasaaradda hiddaha iyo tacliinta sare waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare sidoo kaleeto inay sii joogtaan xidhiirkii ay la lahaayeen u qaybsanaha waxbarashada ee dalka suudaan marwan nasro iyo u qaybsanaha waxbarashada ee etoobiya oo labadaba u taagan inay ardayda soo dhoweeyaan howlahoodan ay wax ka qabtaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan rajaynaynaa in ardaydaas oo dhibaato badan la kulmay iyo duruuf adag dalkoodii hooyo markay ku soo laabteen ay heli doonaan fursadihii ay munaasabka ku ahaa ee ay u baahnaayeen